karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysaldhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed xaadi cadaado buusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeeladoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadi cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu dooron faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya xiise dagaal oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo weli ka taagan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaana nawaaxiga balanballe askari dilay hooyo karinaysay sagaal carruur deegaano ka tirsan waa deegaano hoos yimaada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maamulka galmudug oo ku dhawaaqay in tallaabo ciidan ay ka qaadi doonaan beelaha ku dagaalamaya galgaduud puntland oo arrimaha doorashada kala hadashay siddeed ka mid ah dalalka taageera soomaaliya akhbaraadka dibaddana warka subax dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan neeta oo diiday dalab uga yimid ruushka intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhdu inay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha disembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatan kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faafahino dheeraad ayaa kasoo baxaya xiise dagaal oo weli ka taagan deegaana hoostaga degmada waa degmada balanbal ee gobolka galgaduud ee soomaaliya faafahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed kaas oo shalay waa kaasoo soo gaaray gabaldhici shalay deegaanka turbi ee hoostaga degmada ballanballe ka socday wararka ugu dambeeya heesaaka aanu ka helayno duleedka degmada ballanbal ayaa sheegaya in dhinacyada dagaalamay ay weli ishor fadhiyaan islamarkaana laga cabsi qabo in mar kale halkaasi ay ku dagaalamaan ugu yaraan siddeed qof ayaa lagu soo warramaya in dagaalka ay ku dhinteen halka tiro ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay maleeshiyaadka dagaalamay ay kala helayaan gurmadyo arrintaa ayay sheegeen inay cabsi badan ku abuurtay dadka deegaanka dhinaca kale maamulka galmudug ayaa sheegay inay dagaalkaasi u diri doonaan ciidamo islamarkaana kala dhex geli doonaan beelaha ku dagaalamaya halkaasi dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay in awood waa awooddeeda oo dhan ay isugu geyn doonto sidii loo joojin lahaa dagaal maalmahan ka socday inta u dhexaysa balanbal iyo gurceel oo dad badan ay ku dhinteen wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire faragle ayaa sheegay maleeshiyaadka dagaalamaya ay dhowr mar lagu baaqay inay joojiyaan dagaalka bal ciidamo kala dhex dhigaan labada beelood waxa uu sheegay in kooxaha dagaalkaasi abaabulaya aan la cafin doonin howl lagu qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan hadalka wasiirka ayaa yimid kadib markii deegaanka ka xandhaale waa ka xandhaale oo ku dhow degmada balanbale ee gobolka galgaduud uu ka dhacay dagaal sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac una dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed dagaalka oo oo ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka dagaalka oo ay ka kala wateen labada maleeshiyo beeleed ayaa sababay dhimashada inta la xaqiijiyay ilaa siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan shan iyo toban ruux oo kale waxaana dagaalka uu ka bilowday iskudhaca dhex maray xoolo dhaqato ka soo kala jeeda labada maleeshiyo beeleeda dagaalamay dhaawacyada labada dhinac ayaa la kala gaarsiiyey isbitaalada ku yaala degmooyinka cabudwaaq iyo gurceel ee gobolka galgaduud halkaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo faahfaahin ayaa ka soo baxaya askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho duleedkeeda ku dilay hooyo koranaysay sagaal carruura kuwaas oo ahaa agoon askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa haweenay la sheegay inay koranaysay sagaal carruur ah ku dilay degmada dharkale ee gobolka banaadir hooyadan oo lagu magacaabi jiray faadumo cali cismaan oo ku magac dheeray fay beeso ayaa deganeed xaafadda xoosh iyadoo daris iyadoo daris daris dhowlaahayd askariga dilay dilka hooyadan ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay iyada iyo askariga waxaana ay damacsanayd inay ku dacweyso taliyihiisa taasoo askarigaasi ka carooday warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa haya cali cilmi salaad xanuunka badan ee ka dhacaya magaalada muqdisho ayaa waayadan joogto ka noqday caasimadda kuwaas oo midba midda ka dambaysa ay ka xanuun badan tahay askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay inuu si bareer ah uu u dilay hooyo soomaaliyeed oo xooggeeda ku korinaysay sagaal cunug oo agoon ah dhacdadan oo ka dhacday xaafadda xoosh ayaa hooyo faadumo cali cismaan oo ku magac dheereed faybeeso waxay ku baxday gacanta askari ay wada deganaayeen laba guri oo isku dheggan askariga dilka u geesta allaha u naxariistay hooyo faybeeso oo caan ka ahayd xaafadda xoosh ayaa yimid xilli ay dacwad u ahayd sargaal waardiyo uu ahaa askariga dilay dilka kadib ayuu goobta ka baxsada eedeysanaha sida ay noo sheegeen dadka deegaanka ehelada marxuumadda oo la hadlay warbaahinta waxay faahfaahin ka bixiyeen waxaa dhex maray ka hor dilka faybeeso iyo askariga dilka u geystay maxay kale waa walaashay ahayd taliyahaadaan kugu dacweynaa oo xabad uga dhiftay ninka waardiyaha allaha u naxariisto xaqeedana waxaan ka rabnaa dawladdu inay usoo dhici ninkiina waa fakeeyey hadda iyagana waa la soo aasowhaa allaha u naxariisto dawladdu waxaan ugu baaqaa inay gacan kudhiiglaha soo qabato maxay ka dacweynaysay ee ilmaha jidka maraayo xabad qorasaan ku dhadhaha war ilmaha saas ha yeelin maxaa kaa gale taliyahaadaan kuu sheegaa iriddu waatana uma dheera waataas dhiiggeeda cid lagu shushubay iridda intayna jugsiina baasoo ku fura caloosha kili iyo nunka saddexdaas meela ka dhaawacan aqoon waxaan u leeyahay aqoon badan aan u leeyahay gabadheeda iyo wiilkayga isqabo maamo wanaagsan eh laaxad sagaal carruuray guriga ku haysatay awal carruurtayada u shaqaysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda laba sano iyadoo shaqayn ayaanani bartay guriga ilma agoon ayay haysataa kuwa kale waxoogaa laba carruur yaroo mid agooyay haysataa kuwa kale waa ka waaweyn yihiin carruurta ayay isuu soo ururinaysay shalay meesha waa nimid dhaawaceeda tio markaa laga qaaday waan weydiiyey dariska maxaa dhacay waxa dhacaa layidhi gabadhaasi ilmo yaroo agoona ilmo agoona ayaa ninka qori uu ku qabanayey oo gurigeeda hor fadhiyey markaasay soo baxday maxaa dhacay ilmaha qoriga ugu qabanaysa waar daris baa nahay maxaa dhacay maxaa dhacaydi markay tiri qofkii mas-uulka ka ahaa baan kuu sheegaya tiri guriga gargaraacday waxbadda ku dhuftay wiilashii guriga ka soo baxay guriga guday wiilashiina baas buu ku xidhay kadib iyadibaaba lala cararayba
waa dhacdadii saddexaad oo murugo xambaarsan taas oo muqdisho ka dhacda isbuucan gudihiis dilalka argagaxa leh ee muqdisho ka dhacaya waayadan ayaa noqday silsilado taxano ah
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado xaruntiisa koowaad magaalada cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertise wararka ugu dambeeyey ama aha wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya xiisadda u dhexaysay b s f iyo madaxweynaha maamulka puntland wadahadallo u socday maamulka madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo agaasimihii hore ee ciidamada b s f ta maxamuud cismaan cabdulaahi diyaano ayaa meel wanaagsan maraya waxaana laga rajo qabaa in heshiis laga gaaro sidaa ay ogaatay warbaahinta wadahadalladan oo maalmihii tagay ka socday boosaaso ayaa laysku fahmay qaar ka mida qodobada aadka la iskugu hayay xukuumadda madaxweyne deni ayaa wadahadallada ku matalaya wasiirka maaliyadda xasan shariic cabdi wasiirka warfaafinta halka diyaano ay matalayaan odayaal siyaasiyiin iyo ganacsato ay reer ahaan isxigaan xogta aanu helayno ayaa sheegaysa in qodobada horumarka wanaagsan laga sameeyey ay ka mid yihiin wareejinta dhulka waa dhulka hay-adda iyo xil wareejinta rasmiga ee uu sameynayo hogaankii hore ee hay-adda dhulka hadda xarunta u ah hay-adda waxaa iskale qoyska diyaano taa beddelkeeda dowladda ayaa ogolaatay qaar ka mid ah hubka iyo gaadiidka dowladda oo ka koobnaa oo kooban loo dhaafo diyaana si uu ugu adeegsado amnigiisa shakhsiga qodobada hubka iyo gaadiidka ayaa ahaa midka ugu xasaasisan ee uu horey u diiday madaxweyne deni markii ay odayaal soo jeediyeen in dhammaan hubka iyo gaadiidka uu haysto diyaana loo dhaafo balse xalka ayaa waa xalka inay qeyb loo dhaafo ayaa u muuqda mid meel dhexe la iskugu yimid qodobkan ayaa waxaa khamiistii soo jeediyey labiyo toban ka mid aysimada puntland oo qoraal ay soo saareen waxa ay soo jeediyeen in hantida b s f looga looga reebo ama loo reebo agaasimihii hore agab iyo ciidan ku filan amnigiisa maadaama uu ku soo shaqeeyay xaalad adaga waxaa sidoo kale waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen in waa dhaqan gasho digreetada madaxweynaha puntland kuna taariikhsnayd afar labaatanka bishii nofembar laba kun koob iyo labaatan ujeeddaduna ahayd xilka qaadista lagu sameeyey agaasimihii jenaraal maxamuud cismaan cabdulaahi lagu magacaabay sarreeye guuto maxamed amiin xaaji cabdulaahi khayr dadaalada socda ayaa ay u badan tahay inay dagaalka ka badbaadiyaan magaalada boosaaso oo toddobaadyadii tegay qaarka u saarradeen dhowr mar halkaasi dagaalku ka dhaco waxaana la filayaa in heshiis rasmi ah lagu dhawaaqo maamulka puntland ayaa arrimaha doorashada kala hadlay sideedad waa sideed dal oo ka mid ah dalalka taageera soomaaliya guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland iyo sideed waa doorashooyinka puntland iyo sideed ka mid a dalalka taageera dimuqraadiyadda puntland oo kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimad dalka kenya ayaa ka wada hadlay doorashada golaha deegaanka degmooyinka puntland kulankan oo ay ka qayb galeen safiirada madaxda safaaradaha dalalka maraykanka ingiriiska sweden switzerland norway denmark germany iyo midowda yurub ayaa sidoo kale looga hadlay kaalinta beesha caalamka sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga tibee guuleed saalax bare oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka waxaan iska wareysanay dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhamman iyo kaalinta beesha caalamka ee kulankani waxa uu gunaanad u ahaa kulan u socday tibig oo ay bahwadaagta yihiin iyo bahwadaagteeda muddo lix cishaa puntland ayaa shan iyo labaatanka bishii oktoobar ku qabatay degmooyinka qardho ayl iyo ufeyn doorasho hordhaco golaha deegaanka degmooyinka puntland taasoo ahayd doorashadii ugu horreysay qof iyo coda oo ka dhacda deegaanadeeda tan iyo aasaaskii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaana guddiga tibeeg uu sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan diyaarinta doorashada waa doorashada degmooyinka haray oo gaaraya afartan iyo toddoba degmo warkii subax dhegaystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bay nafarayaan